aniden 4-5 ay meel başladım.
shaqada waxaan bilownay afar ilaa shan bilood ka hor waxaan ognahay in al-shabaab ay laba jeer idin weerartay tan iyo bishii disembar maxaad arrintaasi ka dhehaysaa ee sidayse idiin saameeyeen weeraradaasi Bu çalışmalarımız devam edecek. Yolumuzu yapacağız.
shaqadaynu way sii socon doontaa si hufan ayaan u qaban doonnaa waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonnaa Ee, waxaan maqalnay inaad shaqada aad joojinaysaan arrintaas maxaa ka jira Çalışmalarımız devam ediyor kardeşim.
walaal shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan muqdisho iyo afgooye Hayır hayır çalışmalarımız gece gündüz 24 saat.
maya maya shaqadeenna afar iyo labaatan saac habeen iyo maalin waan wadnaa Een, mudane inta aysan dhicin weeraradii la idinla beegsaday ee dhammaadkii december iyo kii ee, bishan dhexdeeda dhacay ee sideed iyo tobankeedii ma jireen wax digniino ah oo aad ka hesheen laamaha amniga Bilmiyorum o konuda hiç haberim yok. Biz işimize bakıyoruz. O istihbarat.
ma garanayo mawduucaasi wax war ah kama hayo keliya shaqadeenna ayaan fiirsanaynaa hay-adda sirdoonka iyaduna hawsheeda ayay eeganaysaa mudane weeraradii la idinku qaaday ee shaqaalaha soomaalida iyo kuwa turkiga ah imise ayaa idinkaga dhimatay Çok şükür kaybımız yok çok şükür.
ilaahay mahaddiis cidina wax inoogama noqon laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo laba turki ah ay ku jireen Evet ilk saldırıda vardı. Bu saldırı herhangi bir şey.
haa taasi way jirtay laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray ikinji saldare Yok yok çok şükür kardeşim. E, Sivil insanlar. Sivil insanlar.
waxba walaal ilaahana ku mahadsan laakiin waxaa ku dhintay dad rayida waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno Evet, doğru. Yani bu proje bitmek durumunda mecbur bitecek. Projeyi bitireceğiz.
goorma ayaad dhammayn doontaan Ta- tamam eh, ne zaman Kısa bi- zamanda bitireceğiz inşallah.
ne- ne zaman Kısa zamanda bitireceğiz.
dhowaan ayaan dhammayn doonnaa waqti ma jiraa aad qabsateen mudane Bir yıl içinde bitireceğiz bir yıl inşallah.
sanad gudihiis ayaan ku dhammayn doonnaa hadduu alla idmo